You're with SBS Radio.
xasanow sargaalkaas warar badan ayaa kasoo baxaya maalintii ugu horreysay dowladda hameenkii waxay ku dhawaaqdeen gacanta lagu dhigay laakiin laba maalmood kadib isku horimaad ka dhacay halka lagu loo yaqaanay zanjal ee udhexeysa gondar iyo bahardar oo gobolka amxaarada ayaa la sheegay isku horimaad dhex maray ciidanka dowladda iyo ciidanka la agoobay oo wato in duqeyn xagga diyaaradaha dagaalka lagu dilay generaalkii smanow tiiska ee howlgalka hogaaminayay ee gobolka amxaarada ciidanka new booliska haystay laakiin ilaa iyo hada dowladdu warar kala duwan ayay kasoo saareysaa oo marba aada isu bedelaya laakiin warka ugu dambeeya waxa uu ahaa in la dilay oo lagu dilay buulolaya sanzar ee gondar ku dhow inkasta oo dadka deegaanku ay sheegayaan in halkaa dagaal adag uu ka dhacay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay ku geeriyoodeen dadaal u tiro badan oo boqolaal tirada lagu qiyaasayo oo ah ciidankii isaga fallaala fallaagoobay iyo ciidanka dowladda dagaal adag oo dhex maray dowladdu sidaa ayay warkiisa u dhigtay ilaa iyo hadda khabarka u dambeeyay dowladdu sheegtana waa in la dilay oo dagaal isku horimaada ku dhintay hadda maanta waxaa la aasaa laleeyahay saraakiishii sarsare oo aad sheegtay oo la laayay aaskaasu sida uu u dhacay iyo dalka sida looga dareemay halka loo yaqaano milyamka ee magaalada disa waxaa loogu qabtay munaasabad weyn oo barodiiqa oo ay ka qeyb galeen xisbiga e b d r f oo dhan eesha afarta urur ay bahwadaagta ku yihiin iyo saaxiibadooda oo ay kamid yihiin soomaalida iyo dhaguubta waxaa la arkaya ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo weliba sidoo kale madaxweyne ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo halkaa muujinaya arrin kiira ah oo ah in ay aada uga xun yihiin waxa dhacay ra-isul wasaaraha ayaa ilin ay soo dhaaftay oo hinjabsaday markii la keenay meydka saraakiishii oo uu kamid yahay taliyaha guud ee ciidanka etoobiya iyo hogaanka istaadka sidaas oo kale labada generaal waxaa loo qaaday gobolka ay kasoo jeedaan ee tigreega gaar ahaana magaalada maqalla oo lagu aasi doono maanta gelinka hore sida wararku ay sheegayaan sidaas oo kale madaxdii amxaarada ayaa iyana la aasaya maanta oo barordi qaran loo sameynaya labadana waxaa ka dhexgeli doonaa sida jadwalku yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo ra-iisul wasaaraha waxaana muuqataa in aaskooda si aada loo abaabulay oo munaasabado waaweyn oo barordiqa loo loo sameeyey calanka dalkana saddex maalmood hoos loo dhigay si loo weeneejiyo darajada ay ka joogeen shacabka iyo talada dalka etoobiya waa gartay arrintanu arrin waxay ahayd aada u ruxday guud ahaan etoobiya ra-iisul wasaaruhu dalka waa uu furfuray nin dimuqraadiyu ahaa ee siyaasaddiisa dalka iyo dimuqraadiyadda iyo gobollada kala duwan saameyn intee la-eg bay ku yeelanaysaabay kula taha dhacdadan xasanow arrinta isweydiinta mudan weeyey walwal weyn ayaa dadku qabaan oo ku wajahan waxaa dhici doonaa maxay noqon doonaan haddii uu fashilmay isku day afgembi inqilaab oo ah markii lixaad oo ra-iisul wasaaraha etoobiya la doonaya talada in looga qaado dadka falanqeeya siyaasada gobolka ee etoobiya waxay sheegayaan in amxia iyo oramada dagaalka qawmiga ah ee ka dhexeeya arrintu ay dab kusii shidi karto oo ay noqon karto in amxaarada iyo oramo qawmiyad ahaan ay isugu dhacaan warka kale waxa uu sheegaya in qola dhexe ay ka faa'iideysan karto sidaas oo kalena xaalada dalka oo dhan wax badan ayaa iska bedeli doona sida go-aanada soo baxay goor horeba ay tilmaamayaan waxaa jira cunaqabateyno oo ma hore hore loo khasiisiyo ay kamid ahaayeen xagga socdaal iyo arrimaha isgaarsiinta la xiriira oo dadku ay xoogaa dimuqraadiyad dareemayeen halkoodii lagu celiyey oo isgaarsiintii dalka la jaray muddo afar maalmood ka badan hawada ay ka maqan tahay telefonada internetka la isticmaalayo sidaas oo kale xagga socdaalka xuduudaha gondar iyo tigreega iyo dhaguubta xiga ayaa la adkeeyey sidaas oo kale waxaa watashi deg dega loogu yeeray hogaamiyaasha shan ka mid a maamul goboleedyada dalka etoobiya oo ay soomaalidu kamid tahay oo xuduudaha xiga si loogala tashado arrimaha soo kordhay inkastoo kooxda tigreega ama maamulka tigreegu uusan kamid ahayn dadka ilaa iyo hadda la casuumay waxaa muuqataa in isfurfurka etoobiya wax badan ay iska bedeli karaan ciidamada oo horey ra-iisul wasaaruhu siyaasadda uga fogeeyana ay suuragal tahay in toobiyihii military markale etoobiya ay cagaha saarto waa gartay ra-iisul wasaaruhu markii arrintan uu ka hadlayo telefishinka uu hor yimid waxaad moodaa markii ugu horreysay inuu dharkii militariga soo xirtay taasi maxay astaan u tahay baa la dhihi karaa xasanow abiy axmed waa korneel military iyo sargaal kale oo sirdoon marka isaga backgroundkiisa xagga militariga laga hadlayo waana nin inta badan aada u fahamsan khibradaha xagga ciidamada la xiriira horey ayuu u baajiyey isku day la doonaya in isaga lagu dilo abisababa iyadoo madaxtooyada lagu weeraro ciidankii militariga ay weerareen tuuta xirashadiisuna waxay ka dhigan tahay inuu ahaa taliyihii guud ee ciidanka etoobiya oo sidoo hoose dastuuriga ah laakiin markii uu geeriyooday taliyihii ciidanka oo la xaqiijiyey inaan lahaynin waxuu ku khasbanaaday in alada ciidamada la wareego waxaana tirinayaa in isagu ahaa sida hadda tooska u bixinaysa amarada la xayda xagga militariga khibradii uu horey u dhaxlay ee muddadii dheer ee kamid ah militariga etoobiya waxay u sahashay inuu sii wato hadda arrimaha socda oo dhan oo si dhow ula socdo xagga talada ciidamada waxay qorsheynayaan iyo waxay agaajinayaan iyo dhammaan waxa socda waxaana la tirinayaa inuu toobiyaha military haddii uu hadda cagta saaraayo wax badan dalka etoobiya ay iska badbadin laakiin isagu shaksi ahaan labiskiisa military iyo arrimaha la xidhiidhaayo markiisi hore ayuu ahaa corneel dagaal oo xagga militariga iyo sirdoonka uu taliyo taleyaa iyo agaasimadiiyo sirdoonka soo gaaray waa gartay tan u dambaysa arrintan markay dhacaysay ismaamulka soomaalida ama gobolka soomaalida oo etoobiyaad joogtay hadalhaynta ugu weyn oo arrimahan maxay ahayd iyagase saameyn ma ku yeelanaysaa arrimahan ka dhacay gobolka amxaarada iyo federaalka ama adisababa caasimadii ciddii ugu horreysay ee arrinta sida tooska uga hadashay markii aflimburg uu dhacay waxay ahayd ismaamulka soomaalida iyo maamulka adisababa waxaana muuqataa in saameyn badan ay ku yeelan doonto ismaamulka soomaliya laba dhinacba ay ugu yeelan doontaa kooxaha mucaaradka ee kasoo horjeeday ee maamulka mustafa cumar oo hadda majaraha u hayo waxaa muuqanaysa jihi doonaan cadaawad xoog badan go-aamo adag oo dhanka nabadgelyada la xiriira ayaa soo baxay waxaa kamid a hub ay beelaha soomaalida indhawaalo la gelayeen gobolka oo ay soo gadanayeen in mar horeba lala bilaabay lala wareego waxaa la mamnuucay kulamada aan sharciga xisbiga dalka mooyaane cidda kala qabsanayso waxa keliya loo geliyahay ururada sida sharciga u furan oo onlf kamid tahay waxaa la joojiyey kulan kasta oo looga soo horjeeday maamulka waxaana madaxweynaha ismaamulka uu sheegay in kuwo maalmihii udambeeyey sida ku eegay ama hadalka u dhigay weli dadaallo iyo hadallo xukuumadda looga soo sheegahay kuwo arrimahaas dembiga qeyb ka ahaa oo aysan ahayn kuwo ay dadka ku awkaarsanayeen keliya ay ahaayeen laakiin aysan daacad ka ahayn waxaana hadda uu awoqash u jiraa magaalada adisababa taasoo ka dhigan gobolka oo xuduud ku yaala wax badan oo saameyn xoog badana ay ku yeelan doonaan afdembigii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka etoobiya shakina ma saarna in mustafa cumar iyo xukuumaddiisu ay uga faa'iideysan doonaan sida ugu suurtagalsan maadaama ay mucaarad badan sahayeen oo saddex iyo labaatanka bisha ballantoodu waxay eedinayaan sababo ku shiraan oo inqilaabku la koogsaday
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.